it's
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado waana kow iyo soddonka bisha julaay sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah kulan dhallinyaradu ay ku yeesheen aqoon isweydaarsi iyo madadaalo aan idhaahda kulan dhallinyaradu ay isku weydaarsadeen aqoon iyo madadaalo oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ka mid yahay barnaamij ladhaha cilmiga caweys oo laskaga yimid labada dhinac barnaamijkaas wuxuu faa'iido u lahaa dhallinyarada maadaama dhallinyaradu markii xilliga aan shaqada lahayn laiskugu yimaado meelaha biibitooyinka iyo fadhikudiriryada waxaan u bedelnay inaan wax cilmiyeysan iskaga xog wadaarsano
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi uu barnaamijka dhallinyarada maanta siiyey wiilkii kaalinta koowaad u galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee soomaaliya kaalimaha heesaha ayaanan ka marnayn
sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadallo toos ah la yeesho madaxweynaha dalka iiraan trump ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga jusebi conte shalay ay ku qabteen aqalka cad kadib markii saxafi ka mid ah wariyaashii joogay shirka jaraa'id uu weydiiyey haddii madaxweynaha uu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani trump ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan aaminsanahay kulamada waxaana uu intaas uu ku daray in lala hadlo dadka kale gaar ahaan marka ay timaado halista dagaalada dhimashada iyo macluusha in ay kulamo ay samaystaan ma jiro wax dhib ah oo ku jira in lala kulmo ayuu yidhi trump ayaa xusay in kulamadii foolkafoolka ahaa ee uu dhowaan la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ay tusaale u yihiin diblomaasiyadda tooska ah oo lala yeesho dala loo arko inay cadow ku yihiin danaha maraykanka madaxweyne trump ayaa dhowaan ka baxay heshiiskii lixda dal ee maraykanku uu ka mid ahaa ee sanadkii labada kun shan iyo toban laga gaaray barnaamijka nucleerka iiraan isaga oo ku sheegay heshiis hal dhinac ah oo aanan dan ugu jirin maraykanka
koox ka kooban soddon iyo lix qof ayaa xareeyay dacwo dhanka sharciga ah oo ka dhan ah maamulka madaxweyne trump xayiraaddii dhanka socdaalka ee ay ku soo rogeen taasoo ay aqbashay bishii hore maxkamadda sare kooxo islaamka u dooda kuwa dhanka socdaalka u dooda iyo golo bulsho oo isu tegay ayaa xareeyay dacwad ku aadan dad dalbaday fiisayaal oo si qaldan loogu diiday ama uu hakiyey maamulku sharciga uu soo saaray madaxweynaha ee dhanka socdaalka oo ay aqbashay maxkamadda u sarreysa maraykanka ayaa waxa uu ogolaanayay in kaysaska qaar ama dacwooyinka qaar aysan saameyn ku yeelan xayiraadda socdaalka waxaa ka mid aha waxyaabaha sida gaarka loo tixgelinayay xayiraadda sababaysa dhibaato soo gaarta dadka qoysaska ah ama dadka kale ee xiriirka dhow leh in uusan qofku khatar ku ahayn ammaanka qaranka iyo in imaanshiyahooda maraykanka ay dalkan dani ugu jirto dacwadan ayaa ka dalbatay maxkamad heer degmo ah oo ku taala dalkan maraykanka in dacwooyinkan mid mid dib loogu eego sidoo kalena waxay dalbadeen in sharaxaad dheeri ah laga bixiyo sharcigan socdaalka iyo waxa ay yihiin shuruudaha qofka laga doonayo dadka dacwada xareeya waxaa ka mida gabar soomaali ah oo lagu magacaabo suudi oo u dacwoonaysa ninkeeda oo ku sugan dalka koonfur africa
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxaad kala socoteen v o a washington magaalada gaalkacyo waxaa lagu qabtay kulan ay dhallinyaradu isku weydaarsanayeen aqoon iyo madadaalo kulankan oo ay dhallinyaradu sheegeen in ay si joogto ah toddobaadkiiba hal mar ay u qabtaan islamarkaana ay u magacdareen cilmi iyo caweys ayay ku wadaageen aqoonta ay ku qaataan kuliyadaha ay jaamacadaha ka dhigtaan si ay ay u kala faa'iidaystaan warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalim isaaq kulanka oo loogu magacdaray cilmi iyo caweys ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaar ka mid a dhallinyarada kuwa oo kulanka ku soo bandhigay waxyaabihii ay soo barteen halka qayb ka mid a kulanka lagu soo gudbiyey maad ruun maxamed xasan oo ka mid ahayd dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o e-da u sharaxday waxyaabihii looga hadlay iyo muhiimadda kulanka uu dhallinyarada u lahaa walaal kulankii ka dhacay five star oo ahaa cilmi iyo caweys wuxuu ahaa kulan dhiirigelin leh ama dhallinyarada gobolka mudug u ahaa tiir saddexaad lagu dhiirigelinaayo maxay qabyaalada iyo dhibaatada fitrinta maxay ahayd maxay gobolka mudug kaasoo ahaa cilmi iswadaarsi kana soo qayb galay dhakhaatiir culumo iyo aqoon-yahano kale
kulankaa muhiimadda dhalinyarada uu u lahaa maxay ahayd wuxuu kulankaas wuxuu dhalinyarada u lahaa faa'iido wuxuu ahaa hiddiilo la tusiyey nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug inay dhab noqotay taasoo ah in laiswadaarsado aqoon xirfadaha ku jira dhalinyarada gobolka mudug taasna way suurta gashay waxyaalo badan baa iswadaarsanay aqoonyahano badan baa joogay oo cilmi iyo mxa cilmi badan lagu soo siyaadiyey dhalinyaradii gobolka mudug oo habeenkaas kasoo qayb gashay suldaan cabdi jaamac guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ayaa ka waramaya sababta kulanka loo qabtay dhalinyarada waxaa waxay wada maalmahan raamisyo isootayey oo uu ka mid yahay barnaamij la cilmiga caweys oo laiskaga yimid labada dhinac barnaamijkaas wuxuu faa'iido u lahaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu markii xilliga aan shaqada lahayn laiskugu yimaado meelaha biibitooyinka iyo fadhikudiryada waxaan u bedelnay inaan wax cilmiyeysan iskaga xog wadaarsano in ardada jaamacadaha dhigataa oo ay mid kastaba facultiga uu dhigto intuu wax kasoo diyaariyo uu presentation soo sameeyo waxaa ka mid a caweys oo ah in la kaftamo kalsooni labada dhinaca dhallinyaradana in la abuuro barnaamijkaas wuxuu noqonay midkii ugu weynaa ibid soo mara dhallinyarada magaalada gaalkacyo waana mid u leh faa'iido weyn waxaana si u joogtaa u sameynaa isbuuc kaste maalinta jimcada ah waxaana sii wadi doonaa insha allahu tacaala wuxuu noo noqday barnaamij weligii sii socon doona aan sii wadi doonno dhallinyaraduna faa'iido badan laga dareemay insha allah waxaan ku rajaweynaa inaan sii wadno inta tabarteena
run ayaa sheegaysa in qabashada kulamada noocan ay muhiim u tahay dhallinyarada haa walaal wa waa aada bay noogu muuqataa waayo kulamasaan muddo badan gobolka mudug isma leh inay ka dhaceen waayo gobolka mudug waxaa micnihii saameyn weyn ku lahayd dagaalo badan oo soo noqnoqday laakiin hadeertaan waxaan sileenahay boqolkiiba sagaashan iyo labo boqolkiiba sagaashan inuu soo badanayo kulamada cilmiiswadaarsiga dhallinyarada gobolka mudug
ka gabdha ahaan adinka maxaad soo jeediseen oo muhiimad gaara u lahaa bulshada oo dareen dareenkii halkaas soo jiita ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa kulankaasaan soo jeedinay la dagaalanka qabyaalada maxay ahayd iyo aqoondarada dadka haysta oo balaayada kala waramaysa cilmi saasaan soo jeedinay waxyaalo badanna dhalinyaradu way ka faa'iideen anaguna waa ka faa'iidnay muhiimantuna waxay ahayd inaan kulankaas qabano inaan oraahda dhalinyarada ku jirta aan ogaano waxyaalaha iyagu micnihii maskaxda ka guuxiya marka waxyaalo badan baa habeenkaas kala faa'iidaysanay haba ahaato xagga caafimaadka xagga amniga xagga waxbarashada waxyaalo badan baa iswadaarsana walaal
run kulamada caynkaana ma joogtayn doontaan oo ma sii soconayaan
boqol kiiba boqol kulamadaas midaan joojinayna maahan intaan noolnahay waan wadaynaa waayo dalku wuxuu micnihii ku dhisan yahay waa dhalinyaro dhalinyaraduna ka daali mayso inay micnihii tababaro aqoonsidaasiya bilowdo oo dad hadeertaana aan wadno oo dhakhaatiirtu ay wadaan cilmi iswadaarta qalabka caafimaadka waxbarashada iyo digriinta intaba waa u joognaa walaal waana wadnaa kana caaji samayna insha allah wax kastoo dhaca inkastoo kulanka cilmiga caways uu ahaa markiisii ugu horreysay ee lagu qabto gaalkacyo haddana waxaa suldaan uu sheegayaa waxyaabaha dhalintu ay ka faa'iidayso qabashada kulamada caynkan oo kale ah waxay ka faa'iidayaan in meelihii fadhi kudirariyada laiskugu imaan jiray ee, ama laga wada hadli jiray isha laisdacaydeyn jiray ama sheeko micnada lagu sheekeysan jiray in loo bedele wax cilmiyeysan in qofka uu faa'iido marka uu leeyahay jaaniska cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dhowaan waxaa la shaaciyey natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare soomaaliya oo ay sanadkan u fadhiisteen arday kor u dhaafaysay labaatan kun oo qof idris maxamed cali waa wiilka kaalinta koowaad u galay imtixaankan waxaana uu sida uu u arka natiijadan iyo mustaqbalkiisa waxbarasho waxa uu rajeynayo uu uga waramay cabdixakiim maxamuud shirwa een waxaan aada aada ugu faraxsanahay inaan noqdo ardaygii ugu horeeyey ee gala een kaalinta kuwaad ka gala imtixaanka dawladda waayahay wallaahi wax sahla maaha inaad een imtixaan hadday shan iyo labaatan kun galayaan inaad lambar koowaad ka gasho wax kasta waxay u baahan yihiin dabar adeeg iyo wax walba inaad dadaal dheer aada samayso waayahay n markii tusaale ahaan oo kale de natiijada imtixaanka waa la qaadaa marka imtixaanka la qaado waa la soo saxaa kadibna natiijada lagu dhawaaqaa n seed ku ogaatay amaba aad ku maqashay inaad noqotay ardaygii ugu sarreeyey ama ugu horreeyey een horta natiijada imtixaanka waxaan ogaaday subax een subaxdii khamiista hal saac iyo bar subaxii ayaan ogaaday oo markaa waxaan ka ogaaday bejka wasaaradda waxbarashada oon markaasaa waxaa waxaa laiisoo waa in eh, imtixaanka lasoo dejinayo maanta oo xalay lasoo dejiyey markaasaan galacsaan ka fiiriyey heestaan ka ogaaday waayahay de waxaad tilmaantay inaad ka ogaatay n bejka wasaaradda waxbarashadu ay leedahay ma waxaad filaysay baa uu ahaa imtixaanka inaad natiijadan ka keeni doonto n mise waxaad eh, la socotay inaad islahaydun bal natiijadii halkay wax ku dambeeya inaad ogaatid maya ma filayn in horta heer noocaas oo kale aan ka gaari karo dawladda ma islahayn oo waxaad kasoo dhex bixi kartaa ma islahayn shan iyo labaatan kun oo arday isma lahayn wallaahi waayahay marka ilaaha mahad iskale iga soo dhex saara waayay haddaynu tusaale ahaan oo kale eegno n markii aad ogaatay amaba aad adiguba de aad bejka ka aragtay inaad noqotay ardaygii ugu sarreeyey n dee wax yar ma aha dhowr iyo labaatan kun oo arday inaad ka soo dhex baxdo ama aad noqoto ardaygii ugu sarreeyey dareenkaagu suu noqday ama shucuurtaadu siday noqotay maxaad dareentay markaa wallaahi dareenkayga aada buu u kacsanaa oo waxaad ka gudbaysaa ma ogtahay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn noloshaada oo ah waxaad ka gudbaysaa marka hore heerka secondary levelka adiga oo een, dawladdaada ee imtixaan ay qaadaysay wallaahi dareenkayga maalinta aada buu u kacsanaa waayahay iminka tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno n idris eh, dee waa lasoo dadaalaa imtixaanka ka hor intaan la gelin ardaydu waxbay soo akhriyaan dugsiyadii wixii bay soo dhigtaan macalimiin waxbarasho akhris intaasay la galaan n dadaal intee leeg baad isleedahay waad soo muujisay si aad halkan usoo gaadho wallaahi aniga waxaan isleeyahay dadaal aada u xoogan waa soo sameeyey imtixaanka ka hor inta imtixaanka la gaarin bilooyin badan ka hor bilowga sana dugsiyeedka waxaan isleeyahayba dadaal badana soo sameysay ilaa uu sanadka ka dhamaanaya ilaa imtixaanka la gelayo waan gartay n markaynu eegno tusaale ahaan oo kale n de ardaygu markuu dugsigii ku jiro wax dhiganayo n dee keligii ma socdo taaca badan baa gala isaga laftarkiisu dadaal badan baa laga rabaa inuu sameeyo yaa dadaalkaagan amaba guushaadan aad isleedahay gacan bay ku lahaayeen amaba door muhiimay ka qaateen horta waxaa mahad iskale allah subxaanahu watacaala markooda ilaah mahad iskale ilaahay igu guuleeyey dadaalkayga inuu heerkaas gaaro labo een, waxaa igu soo gacan qabtay waalidiinteyda walaalahayga iyo sidoo kaleetoba asxaabteyda macalimiinteyda dhammaan waa igu soo gabar qabteen waan gartay n dugsigee baad dhiganaysay oo kale tusaale ahaan oo kale n aad eh, wax ka soo dhigatay ama aad ka soo gaadhay natiijadan dugsi aan ka baxay waxaa la yihahdaa alanwaar primary and secondary school ekas dhamayaas
waagaag hadda waxbarashadii waxaad u gudbi doontaa tacliintii sare ee waxaad u gudbi doontaa n jaamacadda iyo wixii la halmaala n muxuu yahay qorshahaagu inaad eh, halkee ka gaadha se wax ku qorshaysanood gaar u abaaraysa inaad barataa ma jira haa n wa- wa- waxaa jira takhasisyo aan gooni u rajeynayo inaan sii barto oo sida halkan aan guul ugu gaaro insha allah aan rajeynayo guulo waaweyn inaan kasoo hoyi doono insha allah waayo maxaa ka mida ma tilmaami karnaa takhasusyada aad gaarka u xiiseynayso n takhasus koowaad n engineering engineering aada u xiseeya
waa hagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo n waxaa jira da arday kula mid ahaa oo n am- natiijadii waayey amaba arday kula mid ahaa oo eh, de natiijadii helay iyo weliba kuwo imika dee sanadka dambe geli doono hanaankan hadda aad soo martay ee imtixaanaadkan iyaguna mari doona maxaad u soo jeedin lahayd ardaydaasi ama aad eh, fariin u diri lahayd n wallaahi dhammaan ardayda iga dambeysa iyo kuwa hadda ba- marka waxaan leeyahay dadaal badan sameeya heerkan oo kale waa gaari kartaan insha allah
kaasi waxa uu ahaa idris maxamed cali oo ah wiilkii kaalinta koowaad u galay imtixaanadii dhowaan lagu qaaday magaalada muqdisho ee shahaadiga ahaa oo ay u fadhiisteen arday kor u dhaafaysa labaatan kun cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu u waramayay markana dhinacii heesaha cododka farxiyo kabayare iyo caamir saki kunkaroon
kaala baxay hablaa kacay kalgacayla keliga kugu koobay adigoon kugu koobay adigoon kaala baxay hablaa kacay kalgacayla keliga kugu koobay adigoon kugu koobay adigoon kaadsiyeya badane karti iyo xaqdhowrley kasmadiyo garaadley garooni kaalay kaalay ankadabno jacayliyo isla korina caashaqa kaadsiyeya badane karti iyo xaqdhowrley kasmadiyo garaadley garooni kaalay kaalay ankadabno jacayliyo isla korina caashaqa saw dumarba keliga ka fiday naftaydo kalgacaylka aan qabo kalgacaylka aan qabo saw dumarba keliga ka fiday naftaydo kalgacaylka aan qabo kalgacaylka aan qabo
ku hashana malihide
jacaylkiinu kaamilan kaa hanuura weye kaad soo u fiirso garooni kaalay kaalay ankagabno jacayliyo isla korina caashaqa
caashaqeenu kaamilan kayma ubax lagan kaabax baarayay kunkaroonu kaalay kaalay kafino jacayno isla korino caashaqa
jacaylkiinu kaamilan kaa hanuura weye kaad soo fiirso kunkarooni kaalay kaalay ankadabno jacayliyo isla korina caashaqa
caashaqeenu kaamilan kayma ubax lagan kaabax baarayay
heestii kunkaroon iyo farxiyo kabayar iyo caamir sakaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii ciyaaraha nuur xasan nuur oo horteyda fadhiya haya nuur maxaa noo haystaa saaka
mahadsanid falastiin haddii aan ku horayno waxaa caawa dalkan maraykanka ka dhici doona ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah kooxaha ugu caansan qaaradda yurub ciyaarahan ayay kooxahan isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub ee bisha agost ka furmi doona qaaradda yurub gaar ahaan horyaallada kala duwan kooxda kubadda cagta real madrid oo ah kooxda haysata horyaalnimada yurub ayaa waxa ay magaalada dallas ee gobolka texas kula kulmi doontaa kooxda manchester united kooxda tottenham ee dalka ingiriiskana waxa ay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ay kula ciyaari doontaa naadiga a c milan ee dalkaasi talyaaniga barcelona iyo roma ayaa waxay ku ballansan yihiin iyana dalkan maraykanka waxaana ay ko- ciyaarahan ay yihiin kuwo isha lagu wadahayo waxaana ay dhici doonaan caawa xilliga maraykanka suuqa kala iibsiga ciyaartooydana haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta ee fulham ee dalka ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula wareegtay weeraryahankii kooxda newcastle ciyaaryahan alexander midrovich ciyaaryahankan saddex-iyo-labaatan jirka ah ee u dhashay dalka serbiya ayaa horay si amaah ah ula joogay kooxda fulham waxaana muddadii ula joogay uu u dhaliyey laba-iyo toban gool isaga oo saftay toddoba-iyo toban kulan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana uu kooxdani ka caawiyey inuu ka soo saaro heerka labaad uu ku soo daro kooxaha heerka koowaad fulham ayaa dhowaan ku soo biirtay kooxaha koowaad ee horyaalka premier leaga ingiriiska oo ay ka maqnayd tan iyo labada kun afar iyo tobankii kooxda bayer muniqna waxay sheegtay inaanay iska iibin doonin weeraryahankeeda ciyaaryahan robert lawandaweski kaas oo doonaya inuu kooxda ka tago tababaraha kooxdani niko koveg ayaa sheegay in ciyaaryahankan u dhashay dalka poland aanay marnaba fasixi doonin inta lagu guda jiro sanadkan waxaana uu sheegay in uu yahay ciyaaryahan calaamad u ah kooxda kubadda cagta ee bayer muniq laacibkan ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay min afartan gool u dhalinayay kooxda kubadda cagta ee bayan waxaana uu ku soo biiray sanadkii labada kun afar iyo tobankii markaas uu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee bayan liverkusen dhinaca talyaaniga wararka suuqa kala iibsigana waxaa ugu weyn ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda yuventus gonzalo higuain ayaa qarka u saaran in uu ku biiro kooxda milan kooxaha milan iyo yuventus ayaa ku heshiiyey ciyaaryahankan in ay kala gataan waxaanay milan ku iibsan doontaa siddeed iyo toban milyan oo si amaah ah oo uu xilli ciyaareedkan ugu ciyaari doono iyadoo sanadka dambena bixin doonta lix iyo soddon milyan oo euro gonzalo higuain iyo wakiilkiisa ayaa maalmahanba ka arrinsanayay suurtagalnimada in uu ku wareego milan iyadoo kooxda chelsea ee dalka ingiriiskana ay doonaysa laakiin wararka ka soo baxaya talyaaniga ayaa sheegaya in uu oggolaaday in uu ku biiro waxaana la leeyahay isla maanta ayaa laga yaabaa in la dhammeeyo heshiiskaas sidoo kale milan iyo yuventus ayaa waxa ay kala baldalan doonaan ciyaaryahanada difaaca ka ciyaara ee kale ah leonardo banuji oo milan kabtan u ah difaacana ka ciyaara oo doonaya inuu dib ula midoobo kooxdiisii hore ee yuventus halka yuven ay dhiibi doonto daafaceeda dhallinyarada ah matiya kaldara kooxda romana waxa ay doonaysaa in ay keento laacibka u dhashay dalka sbain garabkana uga ciyaara kooxda milan ee lagu magacaabo suuso agaasimaha guud ee milan ayaa doonaya inuu keeno ciyaaryahan ka ciyaara garabka weerarka waxaana haddii uu ogolaado ay noqon doontaa in afartan milyan oo yuuro ay roma ku iibsato ciyaaryahankaasi waxaana uu bedeli karaa ciyaaryahanka reer argentin diego rote dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
mahadsanid nuur xasan nuur oo ciyaarihiina la socodsiinayay markana heestii aanu barnaamijkeena alaaba gabagabada uga dhigi jirnay waxaanu idiin soo qabanaynaa codkeyba naxariistii jannaha ka waraabiyay cumar duulle cali heestii gar eexo
heestaasi gareexo iyo codka cumar dhuulla ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur cabdixakiin maxamuud shirwacna waa uu soo saaray tan iyo kulan damban dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo